wasiirka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwaa cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa daah furtay dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyey xarunta horumarinta haweenka jubbaland xaruntan ayaa ah mid muhiim u ah haweenka reer jubbaland maadaama ay ku bartaan xirfado kala duwan oo noloshooda wax badan ku kordhin karta dhismahan cusub ayaa wax badan ka tari doona horumarinta haweenka barta farsamada gacanta wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwe cadar ismaaciil cabdulaahi oo la hadashay warbaahinta ayaa sharaxday faa'iidada dhismahani uu u leeyahay haweenka jubbaland maanta waa maalin kale oo xarunta horumarinta haweenka ee degmada kismaayo aan kula wareegnay gurigan hadda iga dambeeya oo ah aan dhex taagannahay oo ah xarun guri lagu soo kordhiyey xarunta horumarinta haweenka oo looga faa'iidaynaya haween hadda tababar qaadanaya oo ka kooban boqol iyo konton haween ah oo mashruucan waxaa noogu deeqday hay-adda keer yaa noogu deeqday oo haweenka ugu deeqday hadda haweenka wax baranaya waa boqol iyo konton haween ah oo sida dharka loo kariyo iyo sida maaragtay gabdhaha loo qurxiyo cilaankii koofeerkii iyo maxay ahayde iyo saaluunkii qaab walbaba leh baranaya insha allah gurigaan maantaan la wareegnay waa la dhammaystiray shaqooyinkiisu hadda lagu qabanaya gabdhaha hadda wax ku baranaya maxay ahayday maantaan daaha ka furnay oo aanan xarigga ka jarnay waxaan ku wareejinayaa agaasimaha xarunta horumarinta haweenka khadra cabdulaahi maxamed oo maxay ahayday nooga qaabilsan agaasimaha halkan marka saa darteed waxaan rabaa inaad sida shaqadaada inaad si fiican u gudato